فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين اوكي xadiiskeenii saddex iyo soddonaad baan bilaabaynaa insha allahu tacaala maanta ee ka mid a xadiisaanta uu inoo ururiyey imaamkii weynaa annawowi raximahu ullah ee uu bixiyey alarbacuuna nawowiya amba loogu magac daray can ibni cabaasin sidii caadiga ahayd xadiiska lafdigiisaan horta maraynaa can ibni cabaasin cabdilaahi bni cabaas waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa ilaahay isaga iyo aabbihi baa raalliha ka noqdo anna rasuula allaahi rasuulka ilaahay sal salama qaala inuu dhahay low haddii yuctaa la siiyo annaasu dadka haddii la siiyo lama siina haddii la siiyo bidacwaahum dacwadahooga iyo doodahooga haddii mid walba waxa uu ku doodaya la siiyo ladacaa waxa ay ku dacwoon lahaayeen ku ashkatoon lahaayeen ku doodi lahaayeen rijaalun ragi amwaala xoolo qowmin dad kale ay leeyihiin aqwaam kale xoolo ay leeyihiin bay sheegan lahaayeen wa dimaa'ahum iyo dhiigooga ayay sheegan lahaayeen arrintaa waxaa laga bixi buuhi rasuulku sal slama laakiin hase ahaatee albayinatu caddayntu waxay dul taallaa albayinatu caddayni calaa waxay kor taallaa almuddaci ninka wax sheeganaya ashkatoonaya muddaciga ayay dulta kor taallaa walyamiinu dhaarna waxay u taallaa walyamiinu dhaarna calaa waxay kor taallaa man ruuxa ankara iska diidaya ee ashkatadaas lagu soo ashkateeyey aan ogolayn xadiiskaasi waxa uu yidhi imaam nawowi raximahullah waa xadiis xasana oo dariiq xasana ka yimiday xadiiska waxaa wariyey imaamkii bayhaqi iyo keyrkiiba ayaa haakadaa sida aan kusoo akhrinay ayuu ku wariyey wa bacduhu xadiiskan qeyb ka midana waxay ku soo aroortay fi saxiixayni labada saxiix ee bukhaari iyo muslim labada saxiixayn bay ku soo aroortay raximahum allahu ajmaciin culimmadii xadiisaanta nebiga ururisay sala allahu calayhi wasalam okay xadiiska markaa macnihiisii waa kaa inshaa allahu tacaala waxaan iminka aan bilaabaynaa sidii caadiga inoo ahayd xadiiska ciwaankiisii inaan ku bilowno marka xadiiskan waa inaan siino ciwaan tahta waa inaan siino oo ah xadiisku waxa uu ka hadlayo okay taytarka ugu horeeya waxaa inoo qoran albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara ashkata haddii la isgeeyo oo maxkamad la isgeeyo dee maxkamad laba nin unbaa isgeysa amba laba qof amba laba shirkadood amba laba dowladood amba laba urur unbaa maxkamad isgeysa markay maxkamad isgeeyaan waa laba dhan waa laba daraf darafna waa muddaci darafna waa muddaca caleyhi daraf waa kii ashkatada soo dhigtay darafna waa kii laga ashkatoonay wey marka xadiiskani waxa uu ka waramaya arrintaas labadaa daraf ee is ashkateynaysa okay maxaan maxaan oranay markaa ciwaanka koobaad ee taytarka koobaad xadiisku wax weyaan albayinatu cala almuddaci wiilka ashkatoonaya dhinaca ashkatada wada tahay maxaa laga rabaa caddayn waa inuu caddayn keena maxkamadda walyamiinu wiilka diidanna waxaa laga rabaa amba la ashkateynayana dhaar baa laga rabaa inuu dhaarto marka qaacidada waa inaan baranno ilan muslixiin waa noqon kartaa soo maaha oo dad baa dhex gali kartaan is haysta marka ninka ashkatada dhiganayay maxaa laga rabaa caddayni wiilka kaleeto een ashkatada isagu aan lagu sheeganayn maxaa laga rabaa baan dhaarnay dhaar marka ciwaankaba xadiiska lafdigii ku jira baa ciwaan looga dhigay xadiiska nebiga sala allahu calayhi wasalam okay ciwaan labaad baan siinanaa insha allah ciwaanka labaad muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa alusuulu fi lkhusuumaat alusuulu alusuulu fi lkhusuumaat oo ka dhigan ashkato iyo isqab- isqab- isqabqabitaan hadday dhacdo maxaa u asala usuushana raacaya maxay tahay haddii kolba la isqabsado oo laba daraf is haystaan marka labada daraf waana ka sheegnay labada daraf waxay ka bilaamayaan laba ruux laba wi laba nin laba dumara nin iyo dumar oo dee xaas baa isqabsan kara waxaan daba ka bixi qof iyo shirkad baa isqabsan kara sharikad iyo shirkad baa isqabsan kara qabiil iyo qabiil baa isqabsan kara waxaa isqabsan kara maxaa dhaha dowlad iyo dowlad maxaa kaloo isqabsan kara waxaasoo dhan ba- qof iyo dowlad yaa isqabsan kara waxaasoo dhan maxkamad waa lageeya marka midna waa daraf midna waa daraf darafna waa ashkatoonaya darafna waa laga ashkatoonaya marka maxaa la dhaha alusuulu fi lkhusuumaat waa ciwaanka labaad alusuulu fi lkhusuumaat okay ta saddexaad ciwaan saddexaad buu xadiisku qaadan karaa taytara oo xadiiska la siin karaa ka saddexaadi waa maxay xadiiska saddexaad ee la qaadan kara waxa weeyaan fanu taqaadi shareecaddu maxay u dhigtay fan ahaan habka laisku ashkateeyo dariiqadda ay dhigtay duruq ataqaadi baa iska dhigtay duruq duruq ataqaadi dariiqee la maraa jidadkee la maraa marka maxkamad laisgeeyo laisashkateeyo shareecadeenna islaamku marka waa saddexda ciwaan waxaad arki doontiin waxyaala aada u fara badan oo cajiiba oo oo iminka reer galbeedku saddexda iskuule xeer xeerasha ka shaqeeya ay ku faanaan xeer xeerkani wadanadan jarmalka iyo faransiiska iyo talyaaniga iyo system bay leeyihiin qaanuunka wadanada Anglo- anglosaxonkuna system labaad bay leeyihiin maraykankuna system saddexaad buu leeyahay marka saddexdaas system baa waxyaalada ay ku faanaan boqolkiiba shan iyo toddobaatan ilaa sideetan waxay ka soo qaateen shareecadda islaamka shareecadda qur-aanka islaamka laga soo qaatay waxaana lasoo qaatay waqtigii uu naboleon masar qabsaday wuxuu amar ku bixiyey in in la turjumo fiqiga maalikiyadda iyo fiqiga axnaafta waa la turjumay faransiis baa lagu turjumay kadibna waa lasoo qaaday waa ininka maqlay waxa dhahda cot napoleon xeerkii naboleon marka xeerka naboleon ma ahayn xeer isagu uu sameeye wuxuu ahaa xeer shareecadda islaamka laga soo qaatay laakiin waxaa ceyba ma sheegaan maantana waxay ku faaraan inaa wax walba meeshiisii lagu celiyo inay waajib tahay markaasi dee arrimaha baad arki doontiin insha allahu tacaala waa min cadamati shariica shareecadeena weynaanteeda waxaa ka mid a waa shareecad ilaahay intuu buuxiyey oo u dhigay usus cajiiba xadiiska yare iminkaan akhrinay ayaad meesha ka arki doonaa insha allahu tacaala markaa saddex iwaan baan siina in la iloobi calaaminta insha allahu tacaala imtixaankana ku jiraan usbuuca soo socda okay marka intaa haddaan ka baxno waxaanu imanaynaa ee, raawiga xadiiska waa ibn cabaas horaan usoo ibn cabaas marka insha alla kuma noqonno turjumaankii qur-aanka xabrigii ummadda caalimkii weynaayee ummadda wey radia allaahu canhu wa can abiihi marka nabigeena in adeerkiibu ahaa oo cabdilaahi ibn cabaas ibn cabdilmualib nabigeenuna waa moxamed ibn cabdilaahi ibnu cabdilmualib markaasi ilma adeerna halkaas ayuu nabiga kala ahaa sal slam labadii adeeree islaamay ayuu aabihii ka mid ahaa adeerada nebigu labaiy toban bay ahaayeen toban gaalay ku dhinteen laakiin laba nin baa ka islaamtay Ca- cabaas iyo waxaa ka islaamay iyo xamza radia allaahu canhuma marka raggaas buu ku jira isagu aabihii Ee, nebigana u duceeyey sala allahu caleyh wasalam wixii ducadii nebigana u helay ilaahay inuu qur-aanka iyo maaragtay cilmiga uu laabtiisa ku shubayo xikmadaba okay xadiiska marka waxaanu imananaa inaan wax ka macnino waxaan inii sheegay xadiiska waxa uu yidhi imaam nawawi raximahullah halka dambe wuxuu ku dhahay xadiisku waa xasan waxaa uu wariyey bayhaqi iyo keyrkiiba saasay ku wariyeen wa bacduhu fi saxiixayn xadiiskan waa xasan maxay rabtaa dariiq xasan uu ku yimid soomaa xasanka maxaan dhahnahayd wuxuu ka hooseeyaa ee, saxiixa waa siduu imaam nawawi u dhig raximahullah wa bacduhu ay bacdu hada alxadiis xadiiskan barhkii wuxuu ku jiraa saxiixaynka marka xadiiskani barhkii oo maxay waa saxiix xadiiskan barhkii waa saxiix okay xadiiskan wuxuu leeyahay ee, lafdiga an inoo yaala low yucطى الnaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu amwaala qowmi wadimaa'ahum laakin albayinatu calaa almudaci walyamiinu calaa man ankara sabu xadiiska u dhigaya soo maha imaam nawawi soo qaaday ee bayhaqiya okay imaam muslim lafdi buu inoogu warinaya aada u cajiiba wuxuu le isagu xadiiskaa inbuu ka tagay ina uu noo wariyey waa intuu isagoo maqlay low yucطa annaas low yucطa annaasu bidacwaahum ladacaa dimaaa rijaali wa amwaali walaakina albayinata calaa man ankara agga u kaga yimid ma arkaysaa wuxuu leeyahy maaragtay radi allaahu canhu imaam muslim dadka haddii la siin lahaa waxa ay rabaan oo dhan dad baa dalban lahaa maaragtay dhiigga dadka iyo xoolaha dadka laakiin bayinada waxaa laga rabaa qofka diidan xagga bayinada mxa ku qoran cala almudaci laakiin riwaayadda muslim waa maxay albayinatu calaa man ankar ninka nin qur-aanka ee anugu waxba ma qaadan la ayaa bayinada laga rabaa okay xadiiska imaam bukhaarina waxaa ku qoran ladahaba dimaaa qowmi wa amwaalihim xagga ay ka tahay ladaca ladahaba rag baa iska qaadan laha intay xoolaha qaataan oo meeha kala bixi lahaayeen haddii maxkamada jirinte oo xeer jirin yaa waa la xooloobi lahaa markaas marka arrintaa baa ummadda ka celisa okay marka insha allahu tacaala inta haddaan kaga soo baxno wixii ku soo arooray waxaanu imanana xadiiska waxaan sla taagaynaa afar afar meelood insha allahu tacaala okay xadiiskan waxaan isla taageynaa afar waqfo afar waqfaan isla taageynaa xadiiska waqfada koowaad waa maxay waqfada koowaad waxa weeye albayina maxaa la doonaya low yucطaa annaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu amwaala qowmi wa dimaa'ahum may addacwa baan ka horeysiinana addacwa xadiiska waxaa ku jira wixii maxkamad oo dhan looga baahnaa horta waa inay dhacdo waa inay mushkilad jirto mushkiladaasi waa maxay isku bedeleysaa dacwad dacwad waa maxay af carabiga addacwa addacwa waa maxay waa ashkato addacwana haddaan ta ka dhigana waa yeedhin addacwa maqasha dacwadda islaamka hebel waa daaci addacwa alislaamiya waa ta baa ugu dambeysa dacwatun tanna waxaa ugu dambeysa alif almaqsuura oo waa dacwa jamcigeeguna waa dacaawa dacaawana waxay ka dhigan tahay waa ashkato weyaan nin baa nin ashkateynaya gabadh baa nin ashkateynaysa ya koox baa koox ashkateynaysa waa dacwa marka kelimada dacwa ashkato maxay ka dhigan tahay ashkato ashkata macniheegu waa maxay ashkata macniheegu si cumadu dhiga daawa waa idaafatu shayin ilaa nafsihi ka istixqaaqa waa qof yidhaahda shaygan anigaa loo xaq u leh laakiin shayga uu sheeganaya wuxuu ku jiraa gacanta qof kale gacanta qof kale ku jiraa okay waa sidii cali bin abi aalib diricii uu dagaalka ku gelayay oo uu nin yahuudiya situ arkay isagoo amiirah marka dirican uu ninka yahuudiga sito calaamadihii wuxuu ka arkay isagu inuu lahaaya okay laakiin gacanta yuu ku jira imika diricaasi nin yahuudiya gacantiisi ku jira oo shacbigii cali ah calina markaa waa madaxweyne waa amiir almuminiin waa sheefkii waa hogaankii laakiin ninka uu ku jira waa ninta shicibkiisiya okay wuxuu yihi wuxuu keenay maxkamadii uu soo ashkatooday wuxuu yihi diracan anaa leh dirciga waa baalka loo xidha dagaalada rasaasta iyo kaa celinaya maaragtay waranka iyo seefta baa kaa celinaya anigaa le buu dhahay anigaa le istixqaaq uu sheeganayaa laakiin ma gacantiisa ku jirtaa may waxay ku jirtaa gacanta qofka kale u ku sheeganayo marka dacwaddu waxa weeyaan waa idaafatu shay waa adoo shay yihahda isku idaafeeya naftaada ku idaafeeya kaistixqaaq inaad leedahay yani maaha anaa abadaad leedahay wahiya fi yadi hayrihi waxaanaad sheeganaysid waxay ku jirtaa gacanta nin kale aw fii dimatihi gacantiisa inay ku jirin be dee gurigiisa u geystay dimadiisa weyaan amba dee guriga buu guri aad guri buu dee magaciisa ku soo qortay ya ku qadimaysa qabsa soo ma jirta iminka dhulka soomaalida marka aqalkiibuu isku soo qoray magaciisiibuu kusoo qoray jagadiibuu isku soo qoray uu zawiray marka uu sheegtay marka maxaan dhahaynaa wa amba gacantiisa ku jirtaa amba dimadiisa ku jirtaa waraaqadu u samaysan dee musawara waa anaa le buu ninna u yimido wuxuu yihi maxkamadii u yimid wuxuu yihi war waxaan anigaa leh okay markaa dacwad haddaad maqashid waa sidaa dacwad markaa maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay caryada dee waa lasoo qoraa amba waa la hadlaa waa la sheegtaa waa labadaa midkoodu marka dacwadu markaa maxaa meesha ka jira afar beleda dawadu rukni maxay leedahay dacwadu afar rukni islaamku wuxuu leeyahay shan rukni soo maha afar rukni haddii rukni la waayo dacwadu ma soconayso rukniga koowaad waa maxay waa in muddaci la helo nin ashkatooni waa inuu jiro rukniga labaadi waa maxay waa inuu jiro nin la ashkateeni muddaca caley waa inuu jiro rukniga saddexaadi waa maxay waa inay jirto qadiya wax laysku haysto waa inay jirto rukniga saddexaadeen rukniga afraadina waa maxay waa inuu jiro dee nin dadka kala saaraya oo la dhahdo qaadi amba la dhahdo xaakim Ah, alqaadi amba xaakim Ah. Sheesh. maxaa kaloo dhahdaa ingiriis maxaa dhadin judge baa dhadin Ah, judge soomaaligana maxaa dhahdaa gar- anigu qaadi garsoore weydha soo maha ha anigu waan ka horjeedaa garsoore mogta garta lama sooro waa la gooyaa waxaa dhaa waxyaalada dibi loogu noqdo baahan baa ka mid ah Walahi. garta u soori ma gar mika labada ma raacaysaa adi ma cuntaa gartu gartu mid bay raacaysaa midna midna way ka go-aysaa marka arrimaha lagu laabo ubaahan wayaan soomaaliga anuda soomaaliga xariif me laakiin inay ga yimaad hadraawiyan dib i qabsa yani laakiin waa- waa waa gar gar Ah, waa- malaha uu gar uu gar naqaya in dhahdo way dhici kartaa garti waa la naqaa garnaqaha waa inta la noqo ayaa kadibna la gooyaa Ah, gar lama laba kama wada qosiiso ah. Eh, eh, igu raacay Walahi, jazaaka allah kheer jazaaka allah kheer okay marka qaadi iyo xaakim intaba af carabiga waa la dhahdaa insha allahu tacaala okay marka addacwa waa inay jirto maxaan dhahnay muddaci waa inuu jiro laba maxaan dhahnay muddaca cali waa inuu jiro saddex maxaan dhahnay qadiyad waa inay jirto afar waxaan dhahnay waa inuu jiro xaakim iyo maxkamad waa inay jirto okay marka arinta addacwa halkaa baan kaga baxnay okay waqtigii islaamku u yimiday awal qaadi qaadigii ugu horreeyey islaamka qaadi noqdo waayo waa nebi maxamed sal allahu alay wasalam Ah, nebi maxamed markaa waa la qaadiyeeyo qaadiga waa la doortaa qaadiga waxaa la dhahdaa min suldaati dowla dowladda powerkeega waxaa ka mid ah ninka madaxweynaha ah ninka boqorka ah ninka maaragtay premier ministerka ah ra-isul wasaaraha ah waxa uu magacaabaa qofka qaadiga ah lianna qaadigaasi isagoo ka xora maxkamaddii ee dowladdii ka xora laakiin haddana magacowgiisa waxaa iskale dowladdaa leh marka nebi maxamed siduu ilaahay nebinimada ugu magacaabay buu ugu magacaabay qaadinimadana wuxuu ilaahay ku yihi wa anixkum baynahum bimaa anzala allah dadka waxaad ku xakuntaa dhexdooda wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu soo dejiyey dadka kala xakun waana la baray siduu dadka u kala xakumeeyey walidaalika waxaa lagu baray casharaha u soo dhaadhacayay waa gow xeer baa loo soo dejiyay sharica islaamka oo lagu yihi iyada raac labo qisada qis- qisaskii baa lagu baray qisada ugu ugu adag ee lagu baran waxay ahayd qisadii nebi daawud calayhi assalaam nebi daawud isagoo mixraabkiisa iska jooga oo ilaahay caabudaya unbay laba nin ka soo dhaadhaceen mixraabkii itasawaru fi lmixraab ay soo dhaadegeenuun waa ayaantuu cibaadada u go-ayey oo ummadda ka dhex baxayay bay u yimaadeen laba nin markaa bay la hadleen nin baa markaa bilaabay maxaa bilaabaya mudacigii wuxuu ihi ina haada akhi lahu tiscatun wa tiscuuna nacja waliya nacjatun waaxida ninkani waa walaalkay sagaashan iyo sagaal muxuu leeyahay ah, idaa hala ma aha ummadda wakaa hele xabad wakaa hele u qabtay okay sagaal iyo sagaashan kaa buu leeyahay aniguna maxaan leeyahay al waliya nacjatun waaxida faqaala wuxuu ihi akfilniiha wacazanii fi lkhitaab xabadiina wuxuu ku darsaday tc wuxuuna igaga badiyey hadalkii iyo doodiina uu iga afmishaarsanaaday oo dadka imika afmishaar wax ku wada cunaa ummadiyo dhan baa wuxuu lagu qaado afmishaar laga qaaday wacazanii fil khitaab buu yidhi okay nebi daawud nebi daawud calayhi salaam waa jo- waa- maanta dhowr gooba arki doonaaye waa xaakim nebi iyo ilaahay soo saaray isna waa la tababaraya nebigeenna waa la tababarayaa wuxuu yihi markaa jawaabtii u bixiyey mudacigii unbuu dhegeystay marka wiilkii kalema hadalba muxuu markaa laqad dalamaka laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicajihi xukunkii buu riba uu ku dulmay buuri oo muxuu ku dulmay marka uu xabadaadii ku darsaday intiisii uu ku darsaday wixii o dhan ba uu sagaashankii sagaal sagaashankii ku boqoleeyey uu ku dulmay buuri xukun weynna uu soo saaro wuxuu ihi wa ina kathiira min alkhulataa ragga shirkadaha iyo xoolaha ku darsadana intooda badani way isdulmaanba okay markuu xukunkii riday ayuu gartay in la itixaamiyey war hamaad sax tahay buu i ya runtii waa usoo noqotay markaabuu ilahay hi khara raakican suma anaab uu rukucay intuu rukuucay ayuu ilaahay u noqdo astakfir allah yidhi tafsiir waxaa jira israa'iiliya oo culimmadeena qaarkood jalaalinka ku qoran oo aada loo sheesheego oo diinteena lagu dhex daray oo inaan la qaataan ahayn waxay dhahdeen wuxuu ahaa nin nin nin isagu wuxuu ahaa madaxweynihii wuxuu ahaa dee boqor buu ahaa yahuudda uma ictiraasana inuu nebi ahay waa ku dhaha king king david waa ku idhahda marka nebi uma ictiraasana iyaku laakiin anaku nebi iyo boqorba u ahaa baan ognahay calayhi salaam marka wuxuu sameeyey markaa nebigaasi marka wuxuu lahaa bay dhahdeen sagaal iyo sagaashan dumara sagaashan iyo sagaal dumara oo dee afarta shareecadeena kusoo koobtay dee berigii hore dee waa kuwa shee nabi todoba boqol buu lahaa bay dhaha mogtahay marka sagaashan iyo sagaal dumara iyuu lahaa bay dhahdeen okay boqorkanna nin janankiisa ah oo ciidanka jananka ahaa hogaamiye ka ciidankiisa iyaa lahaa gabadh aada u qurux badan gabadhii buu jeclaaday nebi daawin kaga darsado marka ilaahay wuxuu u dhigay ka lahaa yaa war sagaal iyo sagaashan kani labada malag ba malaa'ig bay haayeen soo dhadhacday waxay iska dhigayeen markaa laba wax isku haysata markaa war ha kaga darsanin xabadde ta sagaal iyo sagaashan isagoo xabadda buu haystaa bay u daabaa laga lahaa casharkaa bay sheegaan laakiin sidaas maahin macnaha ma jiro ambiyadu dadka ma dulmaan waa macsuumiin ilahay baa ka ilaaliyay khaladka inay ku dhacaan laakiinse nebigan wuxuu khalad ku galay jawaabta degdega uu bixiyey uuna dembi ahayn ah inuu ku khaldame procedure ijraa'aadkii tallaabooyinkii la raaciyay marka maxkamad la fadhiyo ayuu ku khaldamay okay halkaa waxaan kaga baxaynaa maxaan kaga baxaynaa addacwa waa waqfadeenii koobaad waqfadeenii labaad wax weyaan waa albayina albayina marka maxay noogu jiraa waxaa inoogu jiraa ninka qaadiga ah ee xaakimka ah horta awalan waxa u yaala xeer waxa u yaala shareecadda islaamka gaaladuna ay ka qaateen reer galbeedkuna waxa weeyaan dacwad lama diido laa turfadu dacwa haddii maxkamad uu nini ashkata keeno uu yidhaahdo hebel baan ka ashkatoonayaa baatil iyo xaqba adigoo ku ashkatoonayo ma la diidaa may waa in laga aqbalo waa in laga xereeyo okay ninkaa waxa uu keenay haddayna sax ahayn hadhow maxaa la xakumaa xukun waxa ka soo bax maxkamad dhacdo raddu waxaa la diiday waraaqada ashkatadu sax maaha ayaa xukun laga dhigi doonaa laakiin horta waa in la aqbalo okay markaa mudaciga qaadigu markaa ninka qaadiga muxuu raacayaa ninkii mudacigii uu soo ashkatooday maalan wuxuu kusoo ashkatooday xoola nin leeyahay anaa xoolahan le wuxuu kasoo ashkatooday dhiig okay ayuu kasoo ashkatooday marka xadiisku labadaa buu sheegay addimaa iyo muxuu sheegay alamwaal labadaa waa labada arimoodee ugu adadagay bini aadamku isku qabsadaan midna waxaa lagu xaliyaa criminal courtka courda crim baa dhaaf farsiiska maxkamadda maxaa dhada dhiigga midna jinaayaadka afadha jinaayaadka midna waxaa lagu xaliyaa sivilka maxkamadda sivilka waa labada arimood ee maxaa dhada dooseeyada malafaadka iyo arrimaha ugu adag labada loo gala waa maxay addigu muxuu isku haystaa maanta waa dhiig iyo iyo xoolo labadii buu xadiisku sheegay laakiin kama dhigna xadiisku inuu leeyahay wixii kale kuma jiraan qoys baa laisku qabsan karaa waxaa laisku qabsan karaa qadiyado kaloo intaaba ahayn junax baa jira wa junax dambiyada yaryar nin nin yar dharbaaxay waa junax maaragtay waxaa baa laisku qabsan karaa laakiin wuxuu sheegay nebigu sal slam labadii arrimood ee ugu sarreeyey wixii ku hoosay iska dhaafay okay qaadigu marka ashkatadii lasoo dhigo muxuu raacayaa culummadu waxay dhahdeen albayina muxuu raacayaa baa layidhi albayina ninkani maxkamadda yimid ee ashkatada wata ee yidhi aqalkan anigaa le baabuurkan anigaa le yaa shamiishka ninku sita anigaa le okay oba dhaaftaba ilmaha uu ninkan dhalay anaa le ilmo dhan adoo iska dhasho aqalka iska fadhiyey unbuuhi anaa le oo u sheegtayba okay maya uba yidhi xaaska anigaa le xaaskaad qabtid anaa leh waa xaaskaygii ma aan furin babahad hagee kaga imatay ad ku guursatay waxaasoo dhan maxay waa mudaci ashkatu wadaa ashkatadaabuu soo dhigay qaadigu muxuu ka dalbayaa bayina maxaa laga dalbayaa caddayn okay culummadu waxay is weydiiyeen maa hiya albayina waa tanaan kagu socno caddayntu waa maxay maa hiya albayina caddayn maxaa la dhahdaa okay horta albayina af carabiga bayina somalia waa cadaynte waxay kalan tahay waa wax wal oo xujo ah oo uu qofku marag uu wato oo u sheegaya inuu waxaan isagu leeyahy waa inuu keeno okay culamadu marka waxay dhahdeen bayinada noocaasa waa saddex saddex madhab bay u kala baxeen fuqahadeenu shareecadeena saddex weeyaan madhab madaahib baa loo kala baxay almadhab alawal maa hiya albayina bayinay maxaa tahay ya culmaden waxay dhahdeen bayina maxaa dhahdaa albayina okay waxay dhahdeen waa marag bayinadu waa maxay waa marag markhaati inaad keentid waxaa lagu oranayaa markhaati arrintan ma u haysaa sidii uu ka yidhi qaadigii weynaa ee maaragtay cali bin abi aalib iyo yahuudiga dhex galay markuu diraca sheegtay anaa la yidhi cali wuxuu ka yidhi alaka bayina ma haysataa bayino wax cadaynaya ha waan haystaa buuri marag baan haystaa wa ayo buuri waa xasan iyo xuseen buuri marka xasan iyo xuseen marag kuma noqonayaan baa lagu yidhi adaa dhalay xasan iyo xuseen marka xasan iyo xuseen radia allaahu canhum canhuma can abihim marag ma noqonayaan okay qaadigii wax kale ma hayo muxuu markaa cali muxuu ka yidhi waryaa inkii yahuudiga ma adigaa xoolaha leh haa maad ku dhaaran haa waan dhaaran buuri yahuudiga bes aggaa ka baxdaaskale calina diriciisi yuu arkayo iska haray halkaabu isla maray marka muxuu qaban karaa cali maxkamaddii wax kunta khalaas leannu ma haysto caddaynaya inuu waxaan leeyahay marag wey marka culimadu waxay dhahdeen waa maxay bay dhahdeen waa marag un waa qoladii koobaad waa madhabkii koobaad weli madhabkii raajixa ma gaadhin madhabka labaad muxuu leeyahay madhabka labaadi wuxuu leeyahay waa marag waa ko waa shuhuud in marag in in maragya la keeno waa marka koobaad marka labaadna maaha maaha shuhuud oo qurate kuma filo ee waxaa ku filan cilmigiisu ku xukumi ninka qaadigii ogaanshaha suuquu ku jiraa mahel qof noole qaadigu qaadigu wuxuu fadhiyaa cilcad magaaladu fadhiya joornaal buu akhrisanayaa oo idaacaduu dhegeysanaya dood magaalada warbaa loo keenayaao yaa waxay qoreen ragga maaragtay sirdoonku buu akhrisayo wixii o dhan isku geysano uu ku xakumi sidaan ayaa qaba ibn xasmi ibn xasmi raximahullah saasuu soo yidhi okay waa maxay markaa bayinadu waa maxaan odhane bayinadu waa cilmi iyo iyo marag qoladii hore waa markhaatiyun soo mahayn qolabaadi waa cilmi iyo maxaan odhane iyo marag okay qolada saddexaadi maxay dhahdeen almadhab athaalis raximahum ullah culmadeena waaweyn madhabka sadexaad maxay dhahdeen waxay dhahdeen waxa weeyaan waa tani muhiimku ah waxay dhahdeen waa wax walba oo u adeegsan adeegsan kara qaadigu oo gaadhsiinaya xaqiiqada wax walba oo isticmaali karaa okay maragii waa ka mid maragoo qoraatoon ma haddee laakiin waxaa lagu radiyay ibnu xasmi alqaadi laa yaxkumu bicilmihi qaadigu aqoonta uu leeyahay inuu wax ku xakumo maaha okay matal maxaa ka mid a waxaa ku yimid inaad istaqaaniin oo saaxiiba tihiin oo xaaskiisana aad taqaana oo uu qabo waa isku ogeyd nin kale un baa yimid war gabadha ninkani qabaanaa le adi cilmigaagu muxuu ahaa gabadha yaa qaba ninkanaad taqaanid baa qaba hadhow ma oranaysid ob warqaadiaga ma oranaysid cilmigaagu meesha ka baxay alqaadi laa yaxkumu bicilmihi waa qaacida la qaatay minxas baa lagu radiyagaas qaadigu wuxuu iska soo qaadaya qof aan waxba ogeyn wuxuu raacayaa un waxa la hor keeno unbuu raacayaa haddaad laakiin isticmaashid cilmigaaga oo wax kale laakiin maxaad isticmaalaysaa waxyaalo kale oo diintu ay ogoshahay maxaa ka mid a maxaa ka mid markaa bal u fiirsada qisadan cajiibkaa laba dumara iyaa dhalay ubad waxay u baxeen banaanka saxraaga iska tageen meeshaha banaanka iska joogeen magaaladii bay ka fogaadeen dumar de waa iska ciyaareen oo helle iyo waxbay iska tunteen kadibna laba ciyaalay wateen baa meeshii ay kaga tageen ay ku iloobeen waxaa yimid yey mid buu cunay yeygii muxuu cunay labadii mid ka midu cunay labadii dumara waxay timi timid odayaashii baa lagu laami doonaa waa ciyaal yarna waxay tiri ilmahan la cunay waa kaagii kani waa kaygii waa laisku qabsaday labadii ashkatadii waxay ula yimaadeen nebi daawud calayhi salaam nebi daawud markaa uu dhegeystay ashkatadii labadii markuu saa u eegay uu saa u eegay tii weyneedunbuu xakumay marka isagu wuxuu ugu ishtihaaday wuxuu ihi tayari way dhali karaysaa furse laha fursa bui fursad kale ku dhasho iyo leedahay tii weyneedun buu yidhi adugu maaragtay ilmaha qaado tii yaradna u diido okay marka dee qaadi qaadi xakumo maxaa iminka jira wax laga qaataa maxaa laga qaataa apil apil bay qaadato waxa u tagtay waxa u tagay nebi suleymaan nebi suleymaanna waa inankii daawud calayhi salaam nebi suleymaan bay u tageenoo nebi suleymaan bay ku dhahayeen waa kan dee ciyaalkan waan isku qabsanay labadan laba aabba muxuu xakumay gabadha weyn buu u xakumay uu gartay inuu abii qaldamay laakiin aabbaa qaldamay ma okay muxuu isbay markaa wuxuu yidhi isoo qaadaa seef seef baa loo keenay ilmaha halkan dhiga buuri waa la dhigay seeftii unbuu qaado labaan u kala jarayaan buuri adna nus baad qaadani adna nus baad qaadan buu ka yidhi labadii naagood tii dhashay un baa tiri mey mey ha dilin daa iyada sii tii dhalina waxay tiri noo kala jarba waa bilaabeer waa bilaabeer marka war kala jarun bay tiri ha kala qaadanabe laakiin tii dhashay waxay tiri ah ha kala jarin maxaan u kala jarayn may ha noolaadee daa iyada iyada iyada alumani bay tiri markaa buu dhegeyso tii weyneed maha waa tii yareed baa lahayd tii yareed unbuu sii yidhi kala baxa tii weyneed wuxuu soo socday dowda ku xidhi way iska cagaysatay markaa kabahayga iska qaadatay ma la socotaa markaa marka muxuu isticmaal markaa marag buu isticmaalay ya may waxaa jiri jiray nin la dhahda iyaas waxaa dhahdaa waa min adka alqudaad ya dakaa u iyaas baa dhahda ragga qudaadda qaadiyaasha adduunka soo maray ragga ugu caqli badnaa buu ahaa islaamkuuna ku mid ahaa nin baa u yimid ee ardayo sheekh wuxuu ihi callimnii alqadaa'a buu ihi waxaad i bartaa sida maxkamad dadka loo xakumay shareecadda islamka ay bar buu ihi wuxuu ihi taa lama bartee callimnii cilma alqadaa dhe cilmiga maxkamadda ay bar dhe laakiin qaadinimadu lama barto hee waa wax la helo waa malakad markaa toban sano siddeed sano joogtid baad cilmi kalaa kugu biiraya beenta iyo runtaa kala galanaysa wejiga qofka ka galanaysaaba okay nin baa mar u soo galay qaadigaas ee bayinada loo isticmaalayo uu soo galay qaadigaas isagoo maxkamaddii fadhiya laba nin ninkani lacag buu iga qaatay meel baan dhignay geed baan hoos fadhinay lacagtii buu iga xaday ninkan lacagtaa laga qaado kii kale wuxuu waxaan uu ku sheekaynaya waa beentii ma sidaas ba haa waa qaadi iyaas wax meesha fadhi u dhegeysanaya okay wuxuu yidhi yaro fadhiista labadiin way fadhiisteen howlo kaleu iska galay malafaadkii kale u akhriyay feelashii kale ayuu u yaadhay hebel u yaadhay hebel u yaadhay inuu iloowi moodayaan bacda in yarun buu ku yidhi kaale waryaa unbuu ka yidhi kii lahaa lacag buu iga qaatay wuxuu ihi geedka aad fadhideen markuu lacagta kaa qaadanaya kaa xadayay maad garanaysaa meesha ku yaalo haa waan garanayaa lacala lacagtii halkii bay taallaayo unbuu ihi soco oo haddala socdaa halkii bay lacag taallaayo soco oo waad ka heliya orod lacagtii u doono unbuu ihi ninkii wuxuu dhigaba xoolihii halkii ka duulima uu ordo ordo ordo ma ninkii awliye weyn waxba u sheegtay unbuu soo jeesto ninkii unbuu ku yidhi waryaa geedkii muu gaadhay unbuu ka yidhi may uu dheeryahay geedkii unbuu yidhi u iloobay inuu markaa unbuu lacagta iska bixi lacagta waa qaadatay yacni inuu geed jiraba isugu gartay ninkani ya su-aasha suu weydiin maraysaa oo ninka ninka geedkii ma gaadhay unbuu ka yidhi may may geedku ma dhawoon buu bs jazaaka allah khayr adee lacagta iska sii ninka unbuu xadee okay marka maxaa u keenaya waxaa u keenaya saas okay laba ninoo kale waa imatay nin waa mudaci nina waa maxay waa mudaca nina waa ashkatoon nina waa lagu ashkatoonaya la socdaa wiilka mudac mudacagu inta badan wiilka lagu ashkatoonayo xaqa si degdega uma qirto ma laba qof marka maxkamad geeyan ma- ma- mayaa la gartaa baasha waa in lagaa soo saaro maxaa maxkamad loo sameyba okay ninkani kun toban kun oo dirham baan ku leeyahay ninkii oday- oday weyn iyo ina yar dhalinyaraha ninkii dhalinyarada lagu leeyay lacagta ninkii dhalinyarada wuxuu yihi toban kun oo dirham buu kugu leeyahay qaadikeeda haa wuu igu leeyahay unbu ma toban kun oo dirham buu kugu leeyahay haa beritoole subaxay kaalay unbu u baxay labadiiba beri subaxa imanaya raggii maxkamadda la fadhiyay dee la la taliyaasha u ahaa baa ku yidhi qaadi maxaa dhacay ninkani maxaad waxaan u keentay oo ragga u celisay wuxuu kugu cadaabe uba qirtee wuxuu yidhi iska sugo waxaa jira dembi uu gale muxuu galay dembiga wuxuu yidhi aliqraaru bisurca horey buu u qirtay horey uun hadduu qofku u qirtay he shaki baa jira okay subaxnimadii u imid ninkii ogeer dhegeyso inay oo dhagaata samayn haa aabbaha u yeedh aabbihii buu doonay aabbihii baa meesha joogsa waa ninkan shalayto lacag baa lagu sheegto markiiba u qirtay buuli waad garatay buuli odagii aabbi baa yidhi waad garatay maxaad u garatay buuli wuxuu yidhi anu xoolaan leehay dadka intay qabsadaan u dhadhaa lacag baa ligu leeya waa la xidhaa marka anna waan soo sidayaa buuli lacag baan bixiyaa marka aabbi baa taajire ku qadi meyside waa qabsa weye aabi baa xoolale marka xoolahaygaa loo socday buuri okay halku ka gartay markaa isagu intelligence maxaa maxaa maxaa siiyey muddada badanu maxkamadda fadhiyey experienceka iyo khibraddaa siisay waxaa kaloo bayinada ka mid a qayaafada wax dhado aan wada isticmaaleen iminka dee adeen baa jirta oo maarata lagu baadhibe okay usama ibnu zayd oo zayd oo dhalay ibnu xaarisa waa kii laysku qabsaday Us- zayd ma dhalin iyaa la dhihi iyaa dhalay markaa qabaalka iyaa dhalaa markaa la yidhi waa waa sheekay noqotay sheeke markay noqotay muddo fara badan socota zaydna nebigaa jeclaayo waa kii nebigu dee inankiisa ka dhigtay bari intii la mamnuucin inuu qofku ilmo u dhalin tabaniyo intii la mamnuucin zayd zayd bin maxamed baa loo nayay inankiisii baa lagu leeyay ma dhalin zayd dhibaati ku haysa markaa nebiga alay slam gurigii nebiga iyakoo hor hurda oo go-na inta sara ka saaran yahay oo labadoodii lugoodna ay dibadda u soo muuqdaan ayuu nin safaroo miyi ka yimiday oo dadka aada u yaqaano lugaha mijaha ka war lugaha war ka keenaa ayaa maray dariiqa saa un buu eegay nebiguna guduus ka fadhiya cashuus kala fadhiya mate waa keligii markaan buu ihi ina haadihi ina haadihi alaqdaamu min albacd laba lugahani weys dhaleen buu ihi ninkii miyi ka yimid waa lugaha wejigoogii maarkay moote jidkuuna iska socdaa weys dhaleen buu nebigu isagoo farxaana ayuu ka soo booday een, gurigiisii ama boqolkiisii arowganayay ayuu ka soo booday muxuu markaa ku farxay marka maxaa loo isticmaalaa lugihii waxaa loo yeeri jiray markaa marka laisku qabsado laba qof ay kan anaa dhalaan laisku qabsadaan dee ragga lugaha akrinaya loo yeeraya ama gacmaha akrinaya ama basanka akrinaya dee warsankan yaa dhalay soo saaraya iminka alxamdulilah way dhammaato dee dhiigaa lagaa qaadi amba qadhuufteer ba lagaa qaadiyo kii ku dhalaybad waa lasoo saari marka taasi waa iyaduna waa waa waxyaalaha la isticmaalay ka mid tahay marka bayinadu markaa maxaa dhahnay madhabka saddexaad waa wax kastiyo ee loo isticmaali kara inuu keeno qadiyad anu anu jooga inaga sheekeyna waa cajiib bat maxkamadda ka shaqeyn jiray beri jabuuti waxaan la shaqeyn jiray oday ilaahay uu dhintay sheekh mugadha allah yarxamu allah yadkhulu janna ilaa jannadaa gasho waqafar allahu lah marka ninkaasi wuxuu ka shaqeeyey sh- shan iyo afartan sano wax ku dhow buu maxkamad ka shaqeeyey anoo halkan garab fadhiya oo u qorqoray wuxuu xukumiyey iyo naag iyo nin iswataa soo galay oo ashkatid isku wata horey buu u xukumay gabadhan lacag buu u xukumay in loo gooyo oo dowladda mishaar nin askari buu ahaa mishaarkiisa laga goynay iyadaa loo goynay waa islaantii xaaskiisii okay gabadhii baa soo gashay ninkiina uu la socdaa waxay tiri sheekh muuge hoo buu ku yidhi allah yarxamo waa cajiib ah marka ma- experience bayinadu wuxuu ka tiri hoob buu ka yidhi waxay tiri ninkan odagayga soo maahan haa waan garanaya wuu garanayay intabaad ka goysay lacag soo maahan xoolaha haa waxaan ka tanaasulay badh badh lacagtii loo gooyey ee mishaarkiisa ah maxay ka tanaasushay badh markay badh ka tanaasushay nis ma ka tanaasushay sidaa un buu eego nin askari oo dibadda jooga buu ku yidhi hebel kaale gabadhan xidh anigii waa naxayba gabadhan qaado xidh un buuri waa la qaadayo xabsigaa la geeyey waxaan ku uri sheekh ma gardaro tahay baa ku iri gabadhan maxaad u xidhi xaqeygii bay ka tanaasushay wuxuu yidhi waktigu wuxuu i baray naagtan waxaa ishkatoonaysay buu iri sanad dhan ii guuya lahayd inay imato ee tiraahdo un ah, iyadii maahan buuri laysat hiya okay iska gabadhii waa la xidhay maalintii labaad waxaa imatay walaasheed oo iyadoo eeg mataana yihiin waa walaasheed oo iyadoo u eg oo aan mataana yihiin oo aanad kala saari karin haddaa waalatidna markaa un bay tiri sheekh muuga hee xoolaha iyo walaashaen ay cun- cunto doonaysa soomaha ilaah bay- waa idinka- waa idiga rideen bay tiri way soo eegoon ma la socotaan buuri alaabtu waa taasi buuri okay marka muddaciga waxaa la eegayaa bayino wax kastoo keensan karaya maxaan ku dhi inaanan xaqa la gaari waayo waad ilaalinaysa markaa marka saddexa madhab baa jira madhab marag leh iyo madhab marag iyo macrifo leh iyo madhab leh wax kastoo keensanaya ibnulqayim baa raximahu llahu madhabkaa ka aabbaa okay waxaanu imanaynaa xabadii ugu dambaysa insha allahu tacala waxaan maanta waxaa inoo jirta tacsiir oo tacsiiraan bilaabaynaa insha allahu tacala waxaan ta ugu dambeysa oon isla taagayno m- kitaabku inoo socon doonaa mawduucu ta ugu dambeysa isla taagayno waxa weeyaan een, eh, aliq- ninka muddaca calayhiga ka lagu ashkatoonayo dembi maxaa ka saaraya isaga arrintii lagu sheeganayay maxaa ka khaarijinaya ya waxaa ka khaarijinaya o- o isaga isagoo horta amba amba arrinta way ku caddaani amba de uu diidi horta ta hore maxay waa iqraar waa inuu qirta wixii de culammadu waxay dhahdaan aliqraaru maxay dhahdaan sayidu ladilla qofku hadduu qirto dembigii marag madoon weya khalaas laakiin qof kasti oo qirta dembigii ma waxaa laga soo qaaday inuu qirtay waa maya maxaa looga soo qaadin sidkii iminkaan sheegaynt ninkii yidhi xool- ninkan toban kun oo dirhamo igu leeyahay ninkii yidhi wuu qirtay laakiin maxay noqotay been bay noqotay marka mar kastu qof kastoo wax qirta ah, waa inuu horta qaadu ka shakiyo hadduu siduu u qiranayo u eegaya siduu u qiranayo okay laakiin dadka ilaahay alla kacabsiga leh wuu qiranaya waa khalaas taas waa kow labo hadduu qiran waayo maxaa dhacaya wuu dhaaranaya waa la dhaaranaya alyamiin war arrintaa ma ma qaadatay may ma qaadan arrintaa ma laguu leeyahay mee layguma leh waa dhaaro dhaartan maxaa ka dhalanaya laba shay baa ka dhalanaya shaygu koowaad maxay hadduu kol dhaarta qaadigu dhaartii waa aqbalaya كوا يقبل القاضي يمين المدعى عليه لبو قفك مسلم كاوين دارتا احترام ويان مسلم كان مخو دارتا الهي كو دارتا من كان حالفا فليحلف بالله الهي ما دام كو دارنس الهي كو ابوري خلاص بس علمه وحنا سوق قفك دارنيا علمه قار وحنا مخو قرنا والله قار وحنا والله بالله تالله صدحوا قارسين قارنا وحنا ولا تقليدنا wuxuu dhahayaa wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa caalimu اlgheybi waashahaada ilaaha waxaan ku dhaaranayaa aan ilaah kale uusan jirin ee og waxa maqanaya waxa la arkayaba ilaaha halaaga qofka been ku dhaarta saas ayaan ku dhaaranaya ilaahay baan ku dhaaranaya okay taqliid baa loo sameynaya suu qofku u noolaado dee okay hadduu dhaarto arrintii waa laga harhayaa limaada maxaa looga harhayaa su-aashu waa taa maxaa looga hadhayaa ninka ninka wax sheeganaya isagu dee wax aan gacantiisa ku jirin buu sheeganayo nin kale oo gacantiisa ku jirto mara keen baa laga yidhi kanina qofka bini aadamka inuu dembi ku dhicin baa asala soo maha wa- waxba xadindii laakiin waa lagu sheegtay war de waxaan walkaa kugu sheegtay dee isbari yeel weyaan oo maxaan isku bari yeelaa dee dhaaro wuu dhaaranaya markaas kol hadduu isbari yeelo waa laga hadhayaa hadduu diido waa tii saddexaad annukuulu canil yamiin uu diidayba ma dhaaranaya buuri laba madhab baa ka dhalanay meesha laba- laba laba fiqi baa ka dhashay fiqigood wuxuu leeyahay dhaartii waa lasoo qaaday oo waxaa dhaarta iyo ku- iyo ku wareegi mudacigii qaadigi muxuu sameynaya uu dhaara uu dha- ma dhaaranaya buuri iska amba iska aamus mudacigii baa laga leeyahay, dhaaro waryaa adu amarka inaad wallaahi waxaanaa sheegay waa runde macal bayinada loogu daraya madhabka labaadna wuxuu ku leeyahay hadduu kol aamusay amba cabsaday khalaas uu qirtay laguma celinaya maxaa dhahdaa n mudacigii soo waan isla soconno mudacigii war kaloo ku noqonayay ma jiro halka ku dhamaasa nukuul cala yamiin ninkan waa ka cabsooday qalbigii iimaankii baa kacay waa cabsooday okay dhaartu markaa laakiin mushkiladda mar- dhaarta ma taqaanaa dhaartu mushkiladeedu waxa weeyaan maanta nebigu wuxuu sal slam qofka dhaarta ilaahay qe- ilaahay ku dhaarta ee wax uu lahayn ku qaata ha bishaaraysta cadaabta jahannama jahannamu galaya laa shaka fi dalika okay bal arrintaas saa u culus iyo dadka maxkamadaha horjooga dhaarta la jooga kawaran africa maxkamaday hor joogaanoo mid baa soo bixi maxaa lagu yidhi war waxay dhaartaan doonaya wuu raacaya hol cagar buu ka qaadaya wixii maxkamadda ka soo baxaba oo dhaar buu la sugo maxkamaday hor fadhiyaan oo saaka wuxuu soo kala lacabay inuu dhaardhaarto iyuu ku dhaaranayaana allah wuxuuna ogeyna nabiguna muxuu yidhi sal slam calaa haadaa fashhad ogaadhe adceedda oo bartamaha taalla oo aan daruurno jirin see loo arkaya soo caddaan maaha waxaa sidaa u aragtidun hee fashhad matalan marka laga hadlayo zinadoo kale ead leedahay hebel wuxuu ka zinaystay aad leedahay gabadha heblaayo maxaa la idhi afar ninoo maraga afarta inay maraga maxaa laga rabaa inay arkaan maaha inay dhahdaan waxay ku- waxay ku jireen maro aqalka isku soo xidheen way isla taataabanayeen lagama rabo muxuu nebiga al sl maxaa la gaadhsiiyey alaabtii isku jirta waa inaad aragtid way isdul jiifaan hata lagama aqbal way isdul jiifaanay way isla gergelgelinayeen iyo waxaas adaa adaa ka shekeynaya waxaas adaa dhul wax kumid laakiin waa inaa wixii aragtid okay afarna ay noqdaan hadday saddex noqdaan ma- ma- ma la qaaday maxkamaddii lama qaaday waa inaa afartuba wax qura wada sheegaan markaa saa daraaddeed qof la jeedalina maba jirayba badiba garan amba ladinba leanna afar se u arkaan oo dee nin iska cadaysto halkaa bannaanka la soo fadhiistay Ah, almujaahiruun rasuulku yuri sal allahu alay wasalam ragga dibadda la soo baxay meesha dembiga okay marka calaa hada fashad maragsaa laguma furo si yaroo maaragtay dhayal laguma furo marka maraggaasina nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa muxuu ku yidhi isagu maaragtay ninbaa nin la odhan jiray een, shariik ibnu samxa iyaa oday la dhahdo hilaal ibnu umaya oo saxaabadii ka mid ah iyaa xaaskiisa yuu ku uu qadfay qadafahu biimraati islaantii islaantiisii ninkaa kale iyuu yidhi war ninkan baa islaanteeda iga islaantiiba iga tagay ninkan islaantiibu iyuu u tagayba waa xaaskaagii xaaskaygii buu u tagay buuhi waa laba nin oo saxaabadii rasuulka ah rasuulku wuxuu ku yidhi sal slam albayinatu waryaa marag keena arrintaa waa cirdi ah waa cirdi waa sharaf waxaad gashay marag keen wa ilaa haddaad keeni weydid waa lagu jeedalayn xadun fii dahrika dhabarkaa laga garaaci leanna qof baad cirdigiisi fara la gashay marka waa inaad keentid bayina marag keentid waa arrin mar- markhaati aad artaa u keentid oo tirahdid hebel iyo hebel baa arrinta arkay inuu haddii kalas waa iftiraac iftiraaguna muxuu ahaa dembigiisu sideetan muxuu ahaa sideetan jeedal buu ahaa halkaa baan ku joojinaa insha allah hawsheena kala galanaa wajazaakum allahu khayran وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى